ayadoo shalay taariikhdu ahay afar iyo tobanka bisha tan ee wasiirkii howlaha guud inuu awood saaray awooddaasna oo u muujiyey guruubkii shalay aan ka cabanaynay sidaa awood annagu waxaan garanay marka cabashada in la dhegaysto inay xuku inay dowladdu dhegaysato oo madaxweyneha ugu sarreeya cabdiweli cali gaas iyo wasiiradiisa iyo iyo iyo muxuu ahaa n iyo madaxda gobolka ilaaxan waa kuleeya annoo gobolka baan degannahay iyo laamaha ammaanka dhammaantood waxaan doonaynaa inaan ogeysano arrintaas inay arrin fool xun tahay nin nin hantidiisa ku haysta waa aragta haddii shirkadu waa isku caalamka waa la isku dirsadaa ama magaaladan shirkadaha isku jira hadday isqabtaanna nin walba inti la xisaabtama wixiisu la tagaa arrintaas waa la diiyey annagu haddaan damcnay nin baa naga laalaada oo raba inuu arrintaas madaxa naga haysto sidaa aawadeed waxaan doonaynaa in arrintaas saacaddaa laga bilaabo annagu hantideedii inaan u madax bannaannahay maadaama dad shacaba nahay wixii khasaare ay noo geystaanna haddii waa laga xisaabtamaya waa ka xisaabtamana wixii hanti taalla waxaan doonaynaa in aan in naloo soo wareejiyo xukuumadda lagu soo wareejiya si naloo aan ku xisaabtano loogu xisaabtamo annagu doorasho kuma jiro waxbarasho haddii lacagtaas in la qaada ma rabno gaadiidkayga annagaa xorwa dowladda iyo gobolka iyo maamulka iyo madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa in kontaroolada lacagta nalakaga qaadayo nalaka joojiyo oo askarta tuutaha qabta oo naloo soo dirayo oo lacagta lagu siinayo in nalaka joojiyo dowladduna cashuurta naga qaadato magacayga waxaa la yidhahdaa cali cabdi cabdalla waxaan ka mid ahay gaadiyadayda ku nool puntland waxaan ka cabanaynaa halkan waxbasho uga soo jeedinaynaa iskaashatada dalmar la yidhaha dalmar nimankaas oo aanu asaasanay labada kun iyo koob iyo tobankii waxaan u asaasanay wax markaas waxtar annaga noo ahaa oan islahayn faa'iiday idiin leeyihiin oo ah shiralka waddooyinka laamiyada go-ah gaadiidka la kala qaado iyo waxyaalo badan oo faa'iida u ah dalka iyo dadka iyo gaadiidka intaba ah nimankii aanu hilka u dhiibanay oo mas-uuliyadda aanu saarnay waxay wixii aanu u idmanay noogu bedeleen shantii qodob oo aanu u idmanay shan qodob oo musuqay noogu bedeleen haddii la xisaabtan yimid oo wakhtigoodii dhammaadayna wax la garan karo ama la raaci karo waa la waayay muddo hadda laba sano ah oo waktiga la idmada ka siyaadaana xilka way hayeen markii la xisaabtan yimidna wax xisaabtan iyo jid iyo jaawaa laga waayey wixiina corruption iyo musuq bay geliyeen maadaama dad shacaba oo walaalaha oo wax wada dhistay oo faa'iido iyo dan iyo maslaxad moodayay aanu ahayn wax dowladda ah annaga isu kaaya keenay iyo wax annaga isku kaaya qabaraadiyo bannaanka nooga yimid aysan jirin wixii aan shalay wada dhisannay oo toddoba sana hadda shaqaynayay haddii faa'iido laga waayey waxaanu gobolka iyo amniga iyo dhammaan madaxweynaha iyo dhammaan dadka ay qusayso ogeysiinaynaa in bahashaas wakhtigeed marka hore dhammaaday haddana aanan dib dambe u doonayn oo aan u dhisanayn lacagaha baraha kontaroolka lagu qaado oo markii horeba dulmi ahaana in la joojiyo maanta ay bisu shan iyo toban tahay waxaan kaloo itaa ka codsanaynaa in dadkii dhibaatada noocaasa ha geystay oo hadda ku rafanaya dadka shacabka iyo gaadiidka weli oo doonaya wixii ay horay usoo masuuqeen hadda doonaya in xukuumadda nooga qabato madaxweynaha laamaha ammaanka wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda howlaha guud dhammaan waxaan u sheegaynaa wixaas dad shacaba wax isku darsaday baanu ahayn haddana waanu kala tagnay wax dambe oo hadda magaranaysaa nimankaasi ay hawshoodii dhammaatay wax dambena aanan u noqonaynin wabilahi towfiiq antaada ka bixin marka waa mahadsan tahay bal waxaa noo sharaxda anigii dhegeystayaasha ku dhegeysanaya iskaashatada dalmar marka horeba idinka gaadilayda waad ku heshiiseen urur isku tega baa ahedeen qodobadii aad ku heshiiseen iyo waxyaabaha hadda aad ku kala tagteen oo aad leedihiin waan kaga baxnay bal noo sharax waxaanu ku heshiinay shan qodob oo halkan ku qoran lambar kow waxa weeye gaadiidka shilalka ah ee waddooyinka ku dhaca inay toosiyaan baanu ku heshiinay lambarka labaad waxaan u asaasanay oo aanu ku heshiinay laamiga burbursan oo ilaa citaa aanu marno oo dhan iyo buundooyinka go-ah inay hantidaa lacagtaa naga aruurinayaan ku dhisaan lambarka saddexaad gaadiidka qabaa'iladu ay kala qabsadaan oo xaaladooda adag tahay in dhaqaalaha gaadiidka laga qaado lagu bixiyo oo oo qabailada lagu kala furtay gaadiidkaas wixii aanu ku heshiinay oo dhan dhammaan waa dhinac mareen waxayna noogu bedeleen musuq sidaasaan kaga kaaftoonnay iskaashatadii dalmar oo aanu maanta ugu baaqaynaa dhammaan dadka ay qusayso iyo dhammaan gaadiidlayda iyo dadka canshuuraha laga qaado iyo dadka gaadiidlayda aan wakiilka u nahay dhammaan waxaan ugu baaqaynaa iskaashatada dalmar waqtigeeda inuu dhammaaday waayo idinku markaa ganacsato ahaan ama gaadiiley ahaan een, intee gaaraysaan oo ganacsatadan ee, gaadiileyda aad tihiin oo iskaashatada aa uga baxdeen tiradiin intee gaaraysaan annaga gaadiidka kun iyo laba boqol oo gaari waan gaaraynaa Een, Oo bishaan- boosaaso keliya?
bishaan oo dhanna waxaanu ku wareegaynay gobolka bari qaybta booliska maxkabadda iyo dhammaan inta ay qusayso oo dhan baanu ku wareegaynay waxaanu baadgoobaynay in nalankaas corruptionka iyo musuqa ay sameeyaanna lala arko xukuumadda qaybo ka badan qaybo ka mida oo fara badanna way arkeen musuqa meeshaa ku jira qoraalladii iyo lacagaha santida ee la dhunsadayna way hayaan waayo mar hadda iskaashatada aad ku jirteen een, cid kasta oo urur samaysanaysa sharciyo iyo nidaam iyo dastuur baa jira marka soo kama haboona intaydan een, marka hore een, cabashadiina soo gudbin ama warbaahinteeda la hadlin in sharciga aad ku kala baxdaan oo dowladiina aad u tagtaan een, soo kama fiicnin taas waxaa annaga dad shacaba oo ganacsadayaalaanu nahay waxaanan deganahay deegaanka ee, waxaan annaga dowlad naguma hamboorin annaga ayaa maskaxdayda ka helay wax faa'iidooyin aan moodayn inay noo leeyihiin bay ahaayeen annaga markii horena dowlad iskuga kaaya keenin haddana wax dowlad oo na kala diraya ma jiraan laakiin annaga markii horena heshiinay oo faa'iidooyinkaas inaanu magaranaysa ka salgaarno ka hadalay haddana faa'iidadii haddaanu weynay dadka shacabka oo lagu boobayo baraha controolka inaan hadda la joojiyo oo maanta waktigoodu dhammaaday baanu idiin caddaynayna xukuumaddana u caddaynayna waaya maadaama ee, dalku maamul uu ka jiro dowlad ay ka jirto idinku maadaama ganacsata aad tihiin soo kuma haboona in sharciga u hogaansantaan Een, dowladdu annagu ganacsadayaal baanu nahay wixii dowladdu xaquuq ah oo canshuura oo annaga nagu sugnaaday waana ka qaadaa cidna laba weydiiyo kabana murna kabana hadallo laakiin midda aanu diidanahay qof shacaba oo qof shacaba canshuuraya oo dowlad lacagta uga qaadayso oo tariifada laga jaraya bera control oo dowladdu degan tahay een, amniga hortiisa in lagu boobo taa ma yeeli karno waanan ka cabanaynaa madaxweynahaan u gudbinaynaa cid talaamaha ammaankaan u gudbinaynaa cid ay qusaysaan u gudbinaynaa qof shacaba qof shacaba adeer loobana canshuuri karo lagumana boobi kara amniga dhexdiisa iyo hortiisa taas waa kasoo horjeednaa shacab shacab canshuura kaba dhacda adduunka meel ay ka jirta ma leh dad shirkada wax isku darsaday baanu ahayn waana kala tagnay ee, wakhtigoodiina waa dhammaaday wax dambe oo hadda aan isugu imanayno oo wixii iyo wax la mid ah ma jiraan waaya maamulka gobolka een, arrintan ma la socodsiiseen muxuu idinku yidhi haddaa la ee, la socodsiiseen maamulka gobolka waan tagnay guddoomiyaha iyo ku-xigeenada labadaba waa u tagnay haddii aanu muddo kusoo noqnoqonaynayna waxaa la yidhi digreetadii maxamed maxamuud farole bay ku yimaadeen nimankan ayadii baana lagu qaadi karaa digreeto kale oo ka daba timaada ayaa lagu qaadi karaa ayaana lagu yidhi oo madaxweynaha hadda waqti- talada haya kasoo baxdaa lagu qaadi karaa shirkad haddaanu ahayn faa'iidaanu annagu marka hore shirkad ku ahayn faa'iidadiina waa la waayey maadaama faa'iidadii la waayey waxyaalo ka xun oo hadda kaba sii foolxun oo amniga wax u dhameeyey iyo dadkaba inay nagu keento baanu ka baqno sidaasan u joojinay